إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo sida idinku soo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaad ku soo dhowaataan warka habeen ee idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan warkayaga habeen kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddexaad ee taxanaha looga waramayo duulaanka dhaqaale ay shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya dowladda maraykanka ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid ah soomaalida ku nool dalkeeda in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka itoobiya iyadoo afduubka uu ku soo badanayo gobolkaasi haweenay ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegtay in jirdil iyo xadgudubyo kale ay kala kulantay xubno ka tirsan dowladda federaalka beeralayda gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya ciidamada shisheeyaha uganda oo hoobayayaal ku garaacaya dhulbeeleedka gobolkaasi ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa loo soo xiray dowlad diini ah intaasina waxay ahaayeen qodobada warka habeen aan caawa idinkugu haya haatanna u diyaargarooba iyaga oo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa habeennimo arbacaa siddeed iyo tobanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena ku astaysan shan iyo tobanka bisha afraad sannadda laba kun shan iyo labaatanka waxaadna nala dhegaysanaysaan xarumaha idaacadda islaamiga alfurqaan iyo baraha bulshada aanu internetka ku leenahay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay xalqada saddexaad ee taxanaha looga waramayo duulaanka dhaqaale ay shisheeyuhu ku soo qaadeen soomaaliya xalqada saddexaad oo aa tan ugu dambaysa taxanaha ayaa goordhow lagu baahiyey baraha internetka waxayna soo bandhigaysaa dhibaatooyinka ka dhashay mashruuca deen cafinta ee ay sheegtay hay-adda lacagta adduunka inay u samaysay soomaaliya warbixin ku aadan barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah dowladda maraykanka ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid ah soomaalida ku nool dalkeeda faahfaahinta warkaasina waxaa halka ka soo jeedinaya cabdalla mukhtaar wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in saraakiisha ilaalada xuduudaha ee dalkaas ay xabsiga dhigeen muwaadin soomaali ah kaasoo loo haysto isticmaalka maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa ninkan lagu xiray dalka maraykanka ayaa lagu magacaabaa yuusuf maxamed cali waxaana la sheegay in toddobaadkii lasoo dhaafay uu si dhuumaalaysi ah kusoo galay maraykanka kadib markii uu ka yimid dalka kanada oo uu degnaa saraakiisha gacanta ku dhigay yuusuf ayaa waxa ay sheegeen in hadda baaritaano lagu wado sidoo kalena uu leeyahay taariikh dembiyeed la xiriira maandooriyaha dacwada lagu soo ogay ayaa suuro gelin karta in dib loogu soo celiyo soomaaliya wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ka jira kooxo gaangistirayaal ah oo u dhashay dalalkaas kuwaasoo dhibaatooyin badan ka geysta gudaha dalka ay u dhasheen dowladahan ayaana waxba ka qaban dadka noocaas ah iyadoo taa beddelkeeda ay dacwado ku soo ogaan dadka soogalootiga ah kuwaasoo qaarkood la saaro eedeymo waxba kama jiraan ah sidaba marar badan ay horay u dhacday in ka badan labaatan ruux ayaa lagu dilay gobolka oromiya ee dalka itoobiya iyadoo afduubka uu ku soo badanayo gobolkaasi faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya farxaan cali cabdulaahi xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gobolka oromiya ee dalka itoobiya kadib markii ay halkaasi maleeshiyaad hubaysan ku dileen tobannaan ruux weerarkan lagu dilay dadka shacabka ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka horekudhuura gobolka walaaga ee ka tirsan ismaamulka oromiya waxaa weerarkan lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen jabhadaha hubaysan si gaar ah kooxaha amxaarada iyo oromada in ka badan labaatan ruux ayaa la sheegay in lagu dilay weerarkan cusub ee ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya oromiya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday dagaal u dhexeeya dowladda itoobiya iyo jabhado kale oo ka soo horjeeda maamulka abiy axmed iyadoo wadahadallo nabadeed oo lagu doonayay in la dhex dhigo lagu guuldaraystay inay kasoo baxaan horumar la taaban karo waxaa jira cabsi laga qabo in dagaalada ka socda gobolka oromiya ay sii kordhiyaan walaaca xooggan ee la xiriira amni darada qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa bini-aadannimo ee dalka itoobiya uu wajahayo haweeney ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegtay in jirdil iyo xadgudubyo kale ay kala kulantay xubno ka tirsan dowladda federaalka faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya maxamed qaasiim haweeneydan oo ka mid ah dadkii laga barakiciyey dhulkii jaamacadda ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in xubna ka tirsan dowladda federaalka ay jirdil iyo dhibaatooyin kale u geysteen waxa ay sheegtay in sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo wata ciidan uu jirdil xoogan u geystay waxaana ay sheegtay in haddii ay ka hadasho arrintan loogu hanjabay in dhibaato ka weyntii hore loo geysan doono waxaan deganaynay dhulkii jaamacadaha reefiska dad qaasana ay idileen ay ugu tagrafasheen madaxa ay iga tumeen hadda aan kula hadlayo madaxaan wuu xanuunaha indhahaan ashkimiye waan wareera hanti aan hal iyo laba hayno dha soddon iyo dhowr kuna igu tiila meeshaas laiga burburiyey culaysyadaas faraha badana iska jiro waxaa kaloo jiro anigii aan xor lahayn oo maanta aan dhulka aana ka hadli karin oo aana ka doodi karin ciddii aan u doodan ee xiriido oo aan xoog mutaysanahay annaga hadda dadku ma wada ka wada been sheegoyn oo waa laba nin oo sheegna waxaa la yidhaha biyaas inna waxaa la yidhaha ina furto labadaasna waa labada noo dadka ajuumaysa oo xiraysa
waxa ay sidoo kale sheegtay in saraakiisha ay xireen xubno qoyskeeda ka mid ah sidoo kalena xadgudubyo kula kaceen ilmaheeda daraad wiil inaga xidhan annaga naga mid ahay sibdi sibdi ka sideedu xiray haddii maalin daraada lasoo daayay waxaana lagu soo daayay damiin iyo inuusan ka hadlan dhulkaas haddii uu ka hadlana uu mudanayo gaalsharo dil iyo jirdil iyo qarac laisugu kaydiray marka usha iyo baadaa laisugu kadiray wiil lasha waa la dilay aniga waa la jir dilay ilmaa waa laiga dilay inuu dhalo eedaan u hoda moot dhaydiis aan soo raacay lugu ka go-an yahay waa la kala tuuray mid yaro aniga ilmaha igu roon oo hadda qolada fom tariigan ku sheegayay oo sanadka inay fanfurla galeen la rabay waa layga tumay waa iska galgasha hadda yacni xaan qaadi karaa hooyo cilmaheeda la dilay iyadana la dilay maxay qaaday waa iska iska galsha dadka dhan qayladeeda hal iyo laba maha ummadda nabi maxamed oo dhan ay gaartay madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ayaa had iyo jeer waxay dhibaatooyin xanuun badan kula kacaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyagoo maalkooda si xaqdarro ah iskaga qaata xilli kasta taas oo ay jirin cid kula xisaabtamaysa falalkan ay geysanayaan beeralayda gobolka shabeellaha hoose ayaa ka cabanaya ciidamada shisheeyaha ugandha oo hobiyaal ku garaacaya dhulbeereedka gobolkaasi faahfaahinta warkaasina waxaa halkan ka sii ambaqaadaya mubaarag cumar beeraley ka shaqaysata beer ay leedahay haweeney lagu magacaabo faadumo oo jirta dalka dibaddiisa kana mid ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamadii uganda oo qayb ka mid ah beertan xoog ku degan qaybtii kale ee la beerayna wixii ka baxay baabi'inaya beertan ayaa ku taalla deegaanka golweyn oo u dhow magaalada buulamareer waxayna ciidanka shisheeyaha iyo uganda xoog ku degan yihiin qayb ka mid ah beertan muddo siddeed sanno ah halka intii kale ay soo harteen ay hor istaageen in la beerto hoobiyaalna ay ku garaacayaan qaar ka mid a dadka beertan ka shaqeeya oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay dhibaatada ay ku hayaan ciidamada shisheeye waa qabnaa beertan haweenka ber loogu shaqaysanayo male shaqaaladii waatan way cabsanoosaa waxay sheegaysa waxay kalmakalgaranoosa hor ugu shaqaysanayna malan dadka dhan way ku fiigsiiyeen habeen horaad makiinan wegi makiinta awoodaa lagu soo kortugay cabsiyaan beertu imaan waaye marka saas dhibaatadaasaa jirto ana laga qab beertan bir looga shaqaysta male daayara beerta ku dhex jira saan ku bihinoyno male gooma haweenkii beerta daaqooy beertaynoo dhex digintay mir haddiina aragta waan duqaynaysaa in beertii gebi ahaanba in lasoo xiray ay ku dhowdahay taasoo amisom ay bilowday in ay macnaha duqayso habeenkii dalagii beerta ku yaala habeenkii walaa maalinkii wax la shaqaysan kara ma laha beertii ciidama dhex yimaadiin marmar dalaga beeran ayay qaataan ayay xoogna ku qaataan iyo qasab wax naga ceshahayana ma laha macquul ma ahan adduunka meel ay ka dhacdayna ma jirto in ciidamo ay dhex degaan beer dad shacab ay leeyihiin ay dhex degaan in ciidan ay dhex degaan oo taangiila soo degaan meel ay adduunka ay ka dhacda ma jirto ciidamada shisheeye ee duulaan ku jooga dalka gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo marar badan dad beeraleyah ku dilay beerahooda halka kuwo kalena ay la daala dhacayaan dhibaatadii ay u geysteen waxaad weli dhegaysanaysaan warka habeen ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa loo soo xiray dowlad diini ah faahfaahinta warkanina waxaa inoo haya maxamed muude abuu muslim
haweenkan maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka kala socdeen macaahidda iyo maraakiista degmada saakow waxaana gabdhaha ka faa'iidaystay dowladani ay gaarayeen boqol iyo siddeetan ugu horeyn waxaa dowladda kelimaad dardaaran ah halkaa ka soo jeediyey sheekh cabdul ilaah oo ka mid ah culummada diinta islaamka cabsida ilaahayna waxaa un laga helaa qofkii marka hore barta cilmi barta iyo qof jaahili maxaa suu ilah uga cabsado ma garanayo waatay ahayd aayaddu inamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa culimmada laguu sheegayaana maaha dadka cilmi badan bartay oo xifdiyey oo kutub badan akhriyay maaha dardaaranka waalidka lala darmaayo ilmaha inay hagaajiyaan ayaa ka horeysa inay ilmaha lala dardaarmo inay baari noqdaan baarinimadaas iyo dad- waxay- waxay bilaabaysaa tarbiyadaasu intaan gurigaba la dhisin oo la dooranayo qofkii guriga qayb ka noqon lahaa Ho- hooyadii diin baa lagu dooranayaa aabihiina waxaa lagu dooranayaa akh- akhlaaq iyo diin soo mahay dumarkaas sh- afar baa loo guursadaa loo sheegay laakiin diinta ayaa ugu muhiimsan sidoo kale munaasabada xiritaanka dowladda ayaa waxaa ka hadlay ugaaska baysha gelele ugaas cabdishukri iyo nabadoon maxamed jimcaale khayre iyaga oona haweenka kula dardaarmay in ay ku dadaalaan ku dhaqanka cashiradii ay dowladda ku qaateen dhanka kalena gaarsiiyaan bulshada kale da degmada saakow maraakiistiya dhammaan dowladdaas oo aan socotay gabdho ama haweenka degmada gabroomo oo dowladdaasay muddada socotay eed walhan ku fahmi walaa ku fahmin kolley laku arga doono Eh, may fadaane ini walaal wala iyo fahmeen eed an hafidiyaan wabsadaan ka dhagamaan waxaan idinkula dardaarmayaa inta aad barateenna inaad xifdidaan inta aad la jirtaan aad bartaan wixii aad ka roontihiin oo xataa wadada aad marayso walaalay xaggu saan maaha saan weeye aad tidhahdaan ugu dambeyntii haweenkani maanta dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa iyagana markooda hadlay kuwaas oo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen intii ay socotay dowladda anaa uu ku bilaabaya magacayga umu khadaab waxaa noo soo dhammaatay dowro afar beri noo soconaysay alxamdulilaah dowrada magaceeda waxaa la dhahaa umana caaisha la dhahaa faa'iidada laga helay qur-aanka barashadiisa waxaa noogu xigtay cilmiga in la barto waxaa noogu xigtay siirada waxaa noogu xigtay maantoo laga hadlayey waxaan ku dhahaa tarbiyata awlaad taqwada ilaahay iyo tarbiyata awlaad waxaan doonaynaa maalin kasta dowladda sidan oo kale in lanoogu soo celcesho alxamdulilaah sidan oo kale in lanoogu soo celceshaanu rabnaa waxyaabahan ku qaadanay waxay ahayd siiradan ku qaadanay tarbiyata awlaad baan ku qaadanay fadliga qur-aanka baan ku qaadanay ilaahay ha noo barakeeyo wax badan baan ka soo fahanay waxaa muddooyinkani dambe degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya dardargelinta dacwada waad mahadsan tahay maxamed muude abu muslim intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa warka habeen ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan